magaalada adis ababa ee xarunta dalka ethoobiya waxaa shalay ka dhacday munaasabad dowladda deegaanka soomaalida lagu guddoonsiiyey dhul weyn oo ay ka dhistaan xarunta dhaqanka soomaalida wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan gaata oo munaasabadaasi goobjoog ka ahaa ayaa warbixintan soo diray
aantada aad maqlaysaan waxaa lagu daahfuray munaasabad dhul loogu wareejinayay dowladdeegaanka soomaalida gaar ahaan ururka horumarinta soomaalida iyadoo dhulkan ay ku wareejiyeen ismaamulka magaalada adis ababa waxaana munaasabadan kasoo qaybgelay mas-uuliin ay ka mid ahaayeen madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafe maxamed cumar maayarka maamulka magaalada adis ababa marwa dhaanij ababe mas-uuliyiin ka socotay deegaanka iyo federaalka qaar ka mid odayaal dhaqameedka deegaanka iyo marti sharaf kale waxaana munaasabadani lagu daahfuray oo madadaalinayay kooxaha fanka iyo dhaqanka deegaanka iyadoo ujeedka munaasabadan ay ahayd sidii loogu wareejin lahaa dowladdeegaanka soomaalida dhulka loogu talagalay dhismaha xarunta dhaqanka soomaalida oo laga hirgelinaya caasimadda magaalada adis ababa waxayna munaasabadani ka qabsoontay fagaaraha saaxiibtinimada ee loo yaqaano friendship bark oo dhowaan waxrigga ka jaray wasaaraha dalka doctor abiy axmed waxaana ugu horreyntii munaasabadani ka hadlay madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafe maxamed cumar oo halkaasi ka sheegay in ujeedka munaasabadan ay tahay sidii ay uga guddoomi lahaayeen maamulka magaalada adis ababa dhulka loogu talagalay in markaasi laga dhiso xarunta dhaqanka ee dowladdeegaanka soomaalida tilmaamayna madaxweynuhu in maanta taariikh weyn u tahay bulshada soomaaliyeed maadaama uuna jirin ayuu yidhi madaxweynuhu cadaadiskii shalay ka haystay soomaalida etoobiyadii shalay muhiimadduna tahay in soomaalida magaalada adis ababa xuquuq ku yeeshaan waxa uuna yidhi maantana waxaa halkan inoo yimid inaan ka gudboono waryada duqa magaalada ah in ay ugu deeqday ama ay siisay in ururka horumarinta ee deegaanka soomaalidu ay ka dhistaan xarun dhaqankooda ay maaragtay kusoo bandhigaan waa billow wanaagsan oo muujinaya inaan maanta ka mid nahay dalkan garaankulmada wuxuu ka hadlay macawiista macawiista keliya maahe laakiin hadda dhulkii aan sii maraynaa waxaan rajaynaynaa in dhulkaas ayna ku istaagayn xuquuqo fara badan oo kaleo dalka inaga maqan aan nooli doono haddii kooyna nimadeena aan xoojinno laba haddii aan xaqeena iyo waxaan rabno aan soo doonano markaa maalin taariikhiya midiyadda aan leenaha cid kasta garan karto waxaan u hambaliyeynayaa shacabka soomaaliyeed muddooyinka faraha badan tacadin iyo dhibaatooyin kusoo dhacayeen ilaa iyo hadda ka mid ah shucuubta ugu sii dambaysa xagga horumarka iyo nolosha dalka etoobiya maanta adduunyadooyna waa usoo baxay xuquuqdoodii iyo jiritaankoodii lagu qirayo marka hambaliyo hambaliyo hambaliyo dhammaanteedu leeyahay dhankeeda waxaa iyaduna halkaasi ka hadashay maayarka maamulka magaalada adis ababa marwa dhaanij ababe oo tilmaamtay in maanta uuna jirin wixii shalay loogu yeeri jiray bahwadaagta islamarkaana bulshada soomaalidu ay yihiin kuwa safka hore kaga jira etoobiyada cusub ee isbeddelku ka hana qaaday ከለውጡ በፊት አጋር ተብሎ በገዛ ሀገሩ ላይ gabagabadii munaasabadan ayaa waxaa la hadlay idaacadda v o a laanta afka soomaaliga qaar ka mid ah odayaal dhaqameedka deegaanka dhallinyarada iyo haweenkii ka soo qaybgelay munaasabadan waxayna ka warbixiyeen dareenkooda ku aadan munaasabadani dhul wareejinta magacaygu waa ugaas faarax ugaas sahal waxay maanta u tahay deegaanka soomaalida waa arrin maanta ka hor aan dhicin oo maaragtay aan hadda ka hor aan dhicin taana waxay caddaynaysaa xaaladihii hore ee gumaysigii iyo dhaqannadii ka jiray inay soomaalidu ka baxdo maanta adistaba qaybteeda ay ku leedahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay horumar iyo tillaabo noo soo korortay weeyaan aad iyo aadna waan ugu faraxsannahay madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafe iyo maayarka magaaladaba waan u mahad celinaynaa magacaygu waa khaalid maxamed sugri oo ka mid ah dhallinyarta ku nool magaalada adsaaba wallaahi maanta waa maalin weyn taariikhda inta jirtay waa markii koowaad soomaalidu xaflad noocana loogu qabto magaalada adsaaba khaasatan baarkiga cusub maalood wasaaruhu xadhigga ka jaray runtii waa maalin weyn bay noo tahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay horumar iyo tillaabo noo soo korortay weeyaan aad iyo aadna waan ugu faraxsannahay madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafe iyo maayarka magaaladaba waan u mahad celinaynaa marwaa daanash
wuxuu wuxuu uga dhigan yahay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay wuxuuna nooga dhigan yahay dee horumar aad iyo aad tallaabo weyn oo aannu qaadnay ayaanu nooga dhigan tahay aad iyo aad baanu xusbiga yaga barwaaqo ugu faraxsannahay
isku soo wada duuboo dhulkan lagu wareejiyey dowladdegaanka soomaalida ayaa waxaa loo isticmaali doonaa xarunta dhaqanka dowladdegaanka soomaalida ee ku yeelan doonta magaalada addis ababa iyadoo xaruntana ay noqonayso tii ugu horreysay ee dowladdegaanka soomaalida uu ku yeesho caasimadda dalka maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada addis ababa